runtii annaga hadde sidaa ka warhayso madaxweynihiina waa dooranaynaa oo galmudug loo dooranayo gudoomiye ku-xigeenkana isaguna howlgeb ayuu ka yahay oo gudkiisii uu mas-uulka ka ahay oo ka tegay markaas wuxuu u gala qolo kale marka taasina waxay keenaysaa in isagana la bedelo dadkaas bedelkoodana waa joogaa mar dhowna waad arki doontaa idinku qaybtiinan cadaadi ku sugan ma waxaad qorsheynaysaan inaad doorashaha sameysaan oo madaxweynihii aada doorataan ha ha ha ha si degdega weliba goormay qorsheynaysaan waa waa soo sheegi doonaa mediaan kasoo sheegi doonaa waad arki doontaan soo baasi doonaa laakiin ma dheeraanayso mar dhow ayaan doora doonaa waxay leeyihiin guddi doorasho ayaa jira oo saad og tahay oo hore loogu dhawaaqay guddiga doorashada soo saaraya waktiga rasmiga ah